saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadi heesna ee magaalada jowhar toddobaadkiiba hadahan oo kale ayaad inoogu barteen inaan halkan idinkaga soo gudbiyo barnaamijka toddobaadkanna waxaanu ku eegi doonaa munaasabad loogu dhawaaqaya natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle u diyaargarowa barnaamijka
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonto anigoo asaare cabdixuseen dhankii farsamadana waa injineer saki sidaa torodhac barnaamijkaba ku maqasheen munaasabadan ayaa soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle waxaana kasoo qeybgalay arday waalidiin nabadoono maamulayaasha iskuulada jowhar iyo wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiinta waxbarashada iyo waalidiinta kasoo qeybgashay munaasabada
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabeelle agaasime waaxeedyada kala gedisan ee wasaaradda maamulayaasha iskuullada hirshabeelle nabadoonnada ardayda bahda saxaafadda dhammaantiin martida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aada iyo aad ugu faraxsannahay maanta in la shaaciyo natiijada fasalka sideedaad waa arrin aad iyo aad loo sugaayey ciddii ka shaqaysay juhdi gelisay ku dadaashay waxaanu idin leenahay maadda ha idinka gaarto waxaan rabaa wax yar cajaladda inaan gadaal u celiyo waxaad la socotaan intaan nidaamkan dawliga ah ee imtixaanka midaysan aan la qaadin iskuullada waxay hoostegi jireen dallado iskuul kaste ama dallad kasta iida ayaa iskeed u shaacin jirtay si iida u gaar ah laakiin maanta waxaa farxad ah nidaamkay nidaamkaas in laga soo gudbay imtixaan midaysan hal wasaarad oo lagu midaysan yahay manhaj midaysan intiiba imtixaankii maantayin dadkii oo dhan hal qol ilasugu keenay wada faraxsan yihiin natiijadooda lagu shaacinaayo dalka guda iyo dibad mid kasta laga fiirsanayo waa guul waxaan rabaa inaan iin sheego markhaati baad ka tihiin qolo bakistaan ka keensato manhaj iyo qolo afghanistaan ka keensato iyo qolo carabta ka keensato aniga aan ka mid ahaa iyo qolo kenyaatiga ka keensato iyo qolo jinni jinni ka keensato ayaan ilmeyana aan wax ku bari jirnay laakiin hadda manhaj midaysan imtixaan midaysan wasaarad midaysan dowlad midaysan wallaahi waxayla tahay wax la heli kara inaysan ahayn waxaa kaloo rabaa cajaladda mar kale inaan dib u celiyo annaga dalladda waxbarashada gobolka ama shabeelle sida loo yaqaan boqol afartan iyo kow iskuul ayaan ka furnay gobolka shabeellaha dhexe oo qaarkood tuulooyin aan u jiifannay qaarkood nafta in ay halis ku gashay laakiin booskii maanta waxaa la wareegay wasaaradda degmo kasta iyo tuulo kasta wasaaradda ayaa joogta iidaa iskuul ka dhistay iidaa kormeeraysa iidaan awood loo sheeganaynin iidaan mooryaan aysan u gebgeblayn karin guul waayo
maadaama bahda waxbarashada min agaasime ilaa arday aan u taagannahay maanta ku dhawaaqistii natiijadii fasalka sideedaad laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar aada iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maadaama aan nahay guddigii waalidiinta gaar ahaan degmada joore natiijadan insha allahu tacaala wax badan aan sugaynay oo ardayda oo dhan ay sugaayeen ayagoo macalinkii ay arkaan iyo guddi waalidiintii arkaan dahay goormaa natiijadeena lasoo shaacin doonaa sidaa daraaddeed waxaan idinka sugayna ayay ahayd in maanta lagu dhawaaqo natiijadaas aan muddada badan soo sugaynay juhdiga badan loo soo maray macallin arday maamul agaasime dhammaan waxbarashadoo dhan ay juhdi badan ku bixiyeen sidaa daraaddeed anigoo ku hadlaya guddiga waalidiinta degmada jowhar aadan usoo dhaweyneynaa insha allahu tacaala aadan kuma dheeraanayo wakhtiga hooyar awgeed marka waa soo dhaweyneynaa aadan ugu faraxsanaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
marka hore waxaan salaamaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha baahda waxbarashada wasaaradda oo ugu horeeya agaasimaha guud macallimiinta iyo maamulayaasha ardayda qalin jibinaysa iyo waalidiinta aanaan ka mid ahay dhammaan iyo saxaafadda dhammaan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib maanta waa maalin farax waana maalin murug waa maalin faraxoo annaga naftaani waalidiinta ahaa walwarsan cunugaada ma soo baxay masuwaa dhacaa ilmahana waa sidoo kalo marka waxaanu sheegaynaa ninkii oo cunugiisa dhacay horyaa loogu maamahay qaara inta ka jawaa malayna jiifkaas waxaa leeyahay jiifa kaaga horreey macallimiinta ma idinkala hakrarin hal sabuure waxaa idinku dhigtay haddii ada cunugaadaas dadaali waayo ama cunugii dadaali waayo ha ka xumaanin laakiin dirsin ay ku tahay oo hadda kadib aad mataqaanaa aad aad xafaalta mid noqota waxaan sugaynaa anaa hadda laftayda oo hadda idinla joogo xoogahan ku leh ilmahaasi dheeraadka ah anay soo wada bixaynin waa oga haddii uu waxbartooda ii soo baxaan waa farxaa haddii soo wada bixi waayan waa filnaaba anaa mobeelkaas u wada galay cunug mobeelkaas watani macallin macallin gooni aan u samaynay oo hadda mataqaanaa nin lagu eedaa ma lahan marka waxaan leeyahay waa soo dhawaynaynaa insha allahu kuwii wada farxa allaha laga dhigo ma la wada farxi dooneen laakiin badanaa kuwii farxa allaha laga dhigo haddana waxaa waaye hir shabeelle waa meesha wax la dhigo ahay gobolkooda kuwii aas mataqaana guuriysta allaha dhiga waana runtii waxaan maanta aad ugu faraxsan nahay ku dhawaaqista natiijada imtixaanka fasalka sideedaad sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex labaatan iyo afar musharaxiinta loo diyaariyey imtixaanka waxaan soo bilaabnaa shaqadeeda janaayo ilaa iyo maanta aan u joogno ku dhawaaqisteeda natiijada imtixaankaan arkaysaan wuxuu soo maray marxalado kala duwan iyo wakti fara badan waxaad dareemi kartiin maalmihii imtixaanka u socday iyo idaarintooda iyo xulitaanka xarumahaas in dhammaan shaqaalaha wasaaradda aysan ka hurdin in imtixaankaasuu ku dhaco si nabad ah kusoo xaroodo si nabad ah natiijadeedana si nabad ay ku dhammaato mida kale waxaan aada ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud ee wasaaradda runtii ii igmaday inaan howshaas baaxadda leh aaminaada leh igu aaminay maantana waxaan aada ugu faraxsanahay in natiijadeeda maanta ay soo baxayso oona ku dhawaaqi doono agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada raadiaha isna markana agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle aamiin mukhtaar ayaa ku dhawaaqay natiijada ardayda ku wada galay kaalimaha hore ee sanadkan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah ugu horeyn maamulayaasha iskuullada degmada jowhar ee maanta nasiibka u yeeshay inay xafladdan ka soo qayb galaan dhammaan nabadoonnada waalidiinta macallimiinta ardayda shaqaalaha wasaaradda ugu horeeyo agaasimaha imtixaanaadka iyo shahaadooyinka oo maanta howshii wakhtiga dheereed uu soo waday miraheedii halkaan aan u joogno runtii waxay ahaaday howl aan ka warqabay inta ay socoto iyo dhibaatada ay leedahay
howl waxay aheeday runtii u baahan juhdi iyo dadaal waana uga mahadcelinaa runtii inuu howshaas qabto asiga iyo tiimkii la shaqaynaya intaa kadib runtii wasaaraddu waxay isku howshay in ubadka reer hirshabeelle ay helaan waxbarasho taya leh wasaaraddu maanta waxay gacanta ku haysaa in ka badan boqol iyo soddon kun oo arday oo sistamka wasaaradda waxbarashada ku jirto sidaad ka warqabtaan waxaa la shaqaalaysiiyey macallimiin afar boqol oo macallin ah iyadoo bilow aheyd runtii wax badanna aan ka barannay haddana waxaa u diyaargaroobaynaa oo maalinta axadda aan qaadi doonnaa afar boqol oo kale waxaa soo codsaday laba kun afar boqol lixdan iyo laba macallin iyadoo tirada la qaadaya ay tahay afar boqol oo macallin waxaa intaa dheeri ka ah laba kun lixdan iyo laba macallin haddii laga jaro inta loo baahan yahay waa tiro aada u badan dadku waxay u soo jeesteen waxbarasho wakhtigii hore inta badan waxaa la aadin jira caafimaadka narsiska iyo midwayferiga iyo meelahaasa waxaa la dhihi jiray shaqo fuudaa laga helaa laakiin maanta waxaan arkay dadkii ka shaqaynaya isbitaallada dhammaantood inay macallin wada rabaan waa runtii waana ku faraxsannahay in fildigii waxbarashadu la dhihi jira shaqan ku sugaya maanta shaqa loo soo doonto waana meesha keliya ummadi ay ka hormari karto adduunyada waddanka ugu hormarsan waa maraykan wuxuu ku hormarana waa waxbarasho ardayga maraykan joogo maanta sanadkii waxaa ku baxo shan iyo toban kun oo dollar oo bishii u dhiganto kun iyo laba boqol meelahaas waad dareemi karteen ardaydayna soomaaliyeed annagoo rabno inaan horu marno waddamada horu maray aan la jaan qaadno annagoo ku wadno qarashaad yaroo waalid laga qaaday iyo deeqbixiyaal in yaray nagu deeqeen marka waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaan guntiga dhiisha isaga xirno dhammaantaynna waxbarashada soomaaliyeed gaar ahaanta hirshabeelle aan ka wada shaqayno sidoo kale wasaaraddu waxay qaadan doontaa ardayda ka qalin jebisay dugsiyada sare shan boqol oo gabar oo loo tababaraayo kuliyadaha naarsinka kuliyadda midwayfariga kuliyadda macallimiinta iyadoo dad qofku markay imtixaanka la shaacin doono isbuuca soo socdo ee dugsiga sare markay soo baxdo imtixaan kale iyaduna ay sii marayso o lagu qiimaynaayo qofkaasuna ay ku helayso si cadaalad ah oo aan la dhehaynin hebel iyo hebelaa wato ama xildhibaan hebelaa wato ama adeer hebelaa wato ugu horrayn allah ayaa mahad leh ee maantana soo gaarsiiyey heerkan shaacinta imtixaanka fasalka sideedaad ee sanad dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar ee wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabeelle wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda hirshabeelle iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku aadan u adeegidda ummadda reer hirshabeelle waxaa sharaf iyo farxad weyn u ah inaan soo bandhigi doonno natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad sanad dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar kaasoo ay wasaaraddu qaaday shantii sane ee lasoo dhaafay oo xiriirka ahayd imtixaanka kan waxaa la qaaday inta u dhaxaysay siddeeddii juun ilaa iyo kow iyo tobankii juun labada kun labaatan iyo afarta isla markaana lagu galay labaatan iyo sagaal xarumood oo ku kala yaallo saddex iyo toban degmo ama deegaano ee ka tirsan deegaanada dowladda hirshabeelle waxaa guud ahaan sanadkan la qorsheeyey imtixaanka sideedaad inay u fadhiistaan shan kun laba boqol labaatan iyo siddeed arday kuwaasoo natiijadooda celceliska ah aan halkan idinkula wadaagi doono waxaa sidoo kale idinla wadaagi doonaa tobanka arday ee ugu horrayso ardayda imtixaanka u fadhiistay ardaydii loo qorsheeyey waxaa imtixaanka fadhiistay afar kun siddeed boqol konton iyo siddeed arday waxaa wiilal ahay laba kun sagaal boqol iyo afar iyo toban waxaa gabdho ahay kun sagaal boqol afartan iyo afar celcelis ahaan wiilashu waxay ahaayeen konton iyo lix halka gabdhuhu ay ahaayeen soddon iyo toddobo boqolkiiba sagaashan iyo saddex guud ahaan ay ahaayeen waxaa imtixaanka ka maqnay saddex boqol afartan iyo sagaal arday laba boqol labaatan iyo siddeed wiilal ay ahaayeen boqol soddon iyo kowna gabdho ayay ahaayeen celcelis ahaan wiilashu waxay ka ahaayeen boqolkiiba afar gabdhuhuna laba dhibic shan halka tootarkay ahaayeen lix dhibic shan boqolkiiba waxaa haray imtixaanka u fadhiistay kow iyo labaatan arday toban arday waxay ahaayeen wiilal kow iyo tobanna waxay ahaayeen gabdho boqolkiiba wiilashu waxay ahaayeen eber dhibic labo halka gabdhuhu ay ahaayeen sidoo kale eber dhibic labo celcelis ahaana ay yihiin eber dhibic afar boqolkiiba waxaan rabaa inay idinla wadaago tobanka arday ee ugu dhibcaha sarreeyo natiijada imtixaanka fasalka sideedaad sanad dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar waxaa ay ka kooban yihiin tobanka arday ee ugu sarrayso toddoba wiil iyo saddex gabar waxaa sharaf iyo farxad ah qofka ugu horraysa inay gabar tahay kaalinta koowaad ee imtixaanka sare dugsiyeedka guud ahaan ardaydii u fadhiisatay waxaa galay saabiriin cabdulaahi cabdi cosoble oo dhigata dugsiga rawdatul iimaan tu ku yaala beledweyne waxay keentay sagaashan iyo lix dhibic konton iyo todobo kaalinta labaad waxaa galay zakariya muxudiin xasan cadaawe dhigto dugsiga shuu xuseen cadde jowhar ku yaallo wuxuu keenay sagaashan iyo afar dhibic siddeetan iyo lix kaalinta saddexaad waxaa galay cabdirisaaq abshir xuseen maxamuud dhigto iskuulka miirtaqwe ee ku yaalla degmada ceelbaraf celcelis ahaan wuxuu keenay sagaashan iyo afar dhibic konton iyo todobo kaalinta afaraad waxaa galay mahad yacquub maslax bolow oo dhigto dugsiga horseed ee ku yaalla degmada jowhar celcelis ahaan wuxuu keenay sagaashan iyo afar dhibic labaatan iyo sagaal kaalinta shanaad waxaa gashay gabar raaxo xasan maxamuud nuur dhigato iskuulka warjirow ku yaalla degmada balcad celcelis ahaan waxay keentay sagaashan iyo afar dhibic labaatan iyo sagaal isla kaalinta shanaad waxaa isla galay wiil lagu magacaabo yuusuf ibraahim axmed qayley dhigto iskuulka sheekh xasan barsane ku yaalla degmada jowhar wuxuu keenay sagaashan iyo afar dhibic labaatan iyo sagaal kaalinta lixaad waxaa galay ismaaciil cabdisalaam maxamed maxamuud wuxuu dhigtaa iskuulka jalalaksi ku yaalla degmada jalalaksi wuxuu keenay sagaashan iyo saddex dhibic toddobaatan iyo kow kaalinta toddobaad waxaa galay xusni ismaaciil maxamed xasan dhigto iskuulka central ku yaalla buulo berde codalisaan wuxuu keenay sagaashan iyo saddex dhibic afartan iyo saddex kaalinta sideedaad waxaa galay ismaaciil nuur maxamed iftin dhigto imaamu shaafici jowhar ku yaalla degmada jowhar codalisaan wuxuu keenay sagaashan iyo labo dhibic siddeetan iyo lix kaalinta sagaalaad waxaa galay mustaf ismaaciil nuur nuuni wuxuu dhigtaa ugaas nuur dugsiga ugaas nuur ee ku yaalla matabaan codalisaan wuxuu keenay sagaashan iyo labo dhibic labaatan iyo sagaal kaalinta tobanaad waxaa isla galay saddex arday maandeeq aadan cusmaan cumar dhigata central ku yaalla degmada bulaburde waxay keentay sagaashan iyo labo dhibic afar iyo toban sayd cali maxamed qaasim rooble dhigto iskuulka sheekh xuseen cadde ku yaalla degmada jowhar wuxuu keenay celcelis ahaan sagaashan iyo laba dhibic afar iyo toban salaad cabdinaasir axmed faarax dhigto iskuulka central ku yaalla degmada buuloberde wuxuu keenay sagaashan iyo labo dhibic afar iyo toban halkaas ayay ku og yihiin ardayda ugu horraysa ee galay kaalmaha koowaad guud ahaan ardaydii gashay waxaan u rajaynayaa guul waxaan u diraynaa hambalyo iyo bogaadin dhammaan ardayda ku guulaysta imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad gaar ahaan ardayga tobanka arday ee ugu sarrayso sidoo kale wasaaraddu waxay u mahadcelinaysaa dhammaan cid kasta ee ka qayb qaadatay imtixaanka intii uu socday ay ugu horeeyaan shaqalaha wasaaradda waxbarashada gaar ahaan waaxda imtixaanaadka macallimiintii nagala shaqeeya imtixaanaadka waalidiintii nagala shaqeeya imtixaanaadka ciidamada booliiska hirshabeelle iyo kuwa qaranka ee iyaguna sidoo kale qayb ka ah imtixaanka runtii aad ayaan ugu mahad celinaynaa guudahaan intaasi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxbarashada raadiga isnaayo aad ka dhagaysanayseen siddeetan iyo toddoba dhibic todoba megahartis toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadlaynay ku dhawaaqida natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad intuu socday barnaamijka waxaad ila socodsiinaysa anigoo asaare cabdixuseen dhankii farsamadana waa zaki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sida ay nabadgelyo